hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibic todoba mega artis hadahan oo kale ayaad barateen in aad dhagaysataan barnaamijka kaa oon kusoo qaadano mawduucyo kala duwan inta uu socdo barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa heerka waxbarashada ah ee madarasatul umu sahra oo ay wax ka dhigto macalin sahra oo ka mid ah habeenka ku dhaqan magaalada jowhar inta uu socdo barnaamijka waxaa gala qaybgali doona habeenka wax ka barta dugsigaasi iyo macalin sahra oo ah aas-aasaha dugsiga ee barnaamijka intaan u guudgelin fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadan waa injineer saki sida horurac barnaamijka waad ku maqasheen macalin sahra waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool magaalada tani jowhar ee caasimada hirshabelle oo markaasi ku dhiiratay in ay si bilaash ah wax u barto xaruurta iyo haweenka jecel xifdinta qur-aanka kariimka ah waxayna ka shaqeysaa sidii loo dhiirigelin lahaa barashada diinta iyo xifdinta qur-aanka iyadoo si deeqsinimo leh wakhtigeeda iyo aqoonteeda ugu adeegta bulshada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah habeenka ardayda ah ee wax ka barta madarasatul umusahra ugu horeen kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isnaa adigoo ku bilaabay magacaagii madarasada dhigato waan ku dhawaha magaceyga waa min shaafi xaaji canuun waxaa dhigtaa madarasad maamusahra
muno bal inoogu warbixi sida aad dugsigan wax ugu bara dugsigan ilaa yaraanteeda adigi jira dugsi fiican waaye qur-aanka ilaa heer waan dhameeyey laakiin haddana khtiima sii marwaa waa gartay marka hore halkee kasoo bilaawda ma alifka meel hoosaa lagaaga bilaabay ama meel dhex may alifkaa kasoo bilaabay ilaa hadda waa dhigan waaya waa gartay yaa kugu dhiirigeliyay inaad wax barato
waxaa igu dhiirigelisa hooyadee ilaa ay haddana way dhiirigelisaa
mustaqbalkaaga maxaa rajeynaysaa inaad ka gaarto xifdinta qur-aanka ilaa meel dheer aan ka rajeyna insha allah waa gartay waxyaabaha aad baratay ama suuradaha aad baratay mid ka mid a minoo akhri kartaa suurada suqruf bismillaahi raxmaani raxiim xaamiim waalkitaab almubiin inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun wainahu fii ummi lkitaabi ladaynaa lacaliyun xakiim afnadrib cankum dikra sabxan an kuntum qawman musrifiin wakam arsalnaa min nabiyin fi lwaliin wamaa yaatiihim min nabiyin ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun faahlaknaa ashadu minhum badshan wamadaa mathalu lwaliin walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalardi layaquuluuna khalqahunna alcasiizu alcaliim aladii jacala lakum alarda mahdan wajacala lakum fiihaa subalan lacalakum taxtaduun sadaqa allahu alcadiim wasadaq rasuul kariim muna ma jiraa cid aad halkan markaasi ugu mahadcelinaysa Ah, macalimadeeda marna hooyadeeda masaaro waa gartay in gabdhaha kula midka ah ee aanan barinin xifdinta qur-aanka kariimka ama aysan ku safgaraysanin inay xilligan wax bartaan ma jiraa fariin aad u gudbinayso haa waxaan ku dhiirigelin lahaa inay qur-aanka bartaan oona xafidiyaan نجمة حسن علي Een, najma goormee kusoo biirtay xifdinta qur-aanka kariimka inaad barato waxaa kusoo biiray lamada kun labaatan iyo afar
waa gartay in ka baran heerka aad ka marayso xifdinta qur-aanka kariimka wax ayaa ka marwaa qasami alifka ooran kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa radio snaa adigoo ku bilaaba magacaaga iyo madarasadan waxyaabaha aad ku barato dhagaa magacayga aragna shaafiica jacalnuur
Een, maxaad ku barataa madarasadan goormeesa kusoo biirtay qur-aanka kariimka waxaan kusoo biiray yaraanteeda Een, yaa kugu dhiirigeliya adoo gabar ah inaad barato xifdinta qur-aanka kariimka hooyadee marna ah macalimideeda
waa gartay een, ka baran heerka aad kasoo bilowday xifdinta qur-aanka kariimka iyo heerka aad maanta ka joogto waxaa kasoo bilaabay alif waana dhameeyey haddana nakhtiin amraa Een, muddada aad dhiganaysay ama ha aad baranaysay xifdinta qur-aanka kariimka maadaama aad tahay gabar dhammaysay ma jiraa wax caqabad ah aad kala kulantay dugsiga wax caqabada ma kala kulmin caqabada ma kala kulmin si fiican cashirada lai fahamsiyaa dugsiga duruustana waa la socdaa waa gartay een, goormaa soo gashaa cashirada aad qaadataa goormayse ka baxdaa labayo tobanka subaxnimo ilaa iyo halkii barka iyo gelinka dambe waa gartay een, gelinka hore marka aad timaadaan dugsiga waxyaabahan ila dhiga maxaa ka mid ah marka hore qur- ee, xifdinta meeshaynu maraysa qur-aanka ka wadanayna kadibna subac waa gartay een, markii galabtii aad soo laabataana maxaad barataa tafsiirka qur-aanka iyo salaada ma jiraa aayad ama suurad hadda aad tafsiirkeeda soo jeedin karto hawa suurat almaacuun bismillaah magaca allah ku bilaabo arraxmaan allah naxariista guud naxariista arraxiim allah mid gaaraaneed naxariista arayta ma aragta alladii kii yukadibu beeninaya bidiini maalinta khiyaama fadaalika kii alladii kuwii yadcuu qasbaya alyatiima agoonta walaa yaxudu aan ku boorinayn calaa dacaami in la quudiyo almaskiina masaakiinta faweylun waxaa halaagsamay lilmusalliina kuwa tukada aladiina hum kuwii can salaatihim salaadooda ay ahaatay saahuuna is- oo is ilowsiinaya aladiina kuwii hum ayaga salaadooda yuraa-uuna istatus u tukanaya wayamnacuuna diida almaacuuna maacuunta Een, ka baran marka ay wax ku barayso macalimad dumar ah iyo marka uu wax ku barayo macalimad naag ah
farqi weyn aa dhexeeya macalimada dumarta iyo kan ragga ah sababtoo ah macalimada dumarta waa isfaham kartiin wax walba hortidna weydii kartaa waa gartay een, ugu dambeyn gabdhaha ku dhagaysanayo ee aaminsan in aysan gabdhaha wax baran karin ma jiraa fariinaad u gudbinayso gabdhaha inay wax bartaan waa muhiim marka hore gabdhaha ay dhegeysan waxaa ku dhiirigelinaya inay dugsiga qur-aanka yimaadaan qur-aanka xifdiyaan keliya ay ku koobnaaneen iskuulka caasha axmed maxamed caashoo goormeed kusoo biirta dugsigan labada kun labaatio laba Een, caasha markaad imaanayso dugsiga ka baran iyo heerka aad maanta joogto alifkaa kasoo bilaa ilaa almusalaad waa gartay een, caasha ka baran sida ay wax idin fahansiiso macalimada nuu bartaa inuu soo celisaa fahamsi hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhegeysataan warbaahinta snaig markana waxaan soo dhaweynayaa macalin zahra oo ah aas-aasaha dugsiga waxa ayna ka warbixisay waxyaabaha ku dhaliyay in ay sameyso dugsigan iyo xilligaha la as-aasay ugu horeen kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxay warbaahinta snaig adigoo ku bilaabaya magacaaga
magacayga waa maamud sahra assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda aada iyo aada baan ugu faraxsanahay waana salaamayaa maasha allah booqoshadii ib soo booqotay waana ku faraxsanahay sidaa noo dhiirigelisa dhiirigelintaba muhiim waaye haddaan anaka diinta dadku dhiirigelinayna anaka naftayna wax naga dhiirigeliya ayaan u baahannahay haddee saanu noo dhiirigelino nagu soona noqdo tallaabta hore waaba loo sii qaadi karaa gabdhihii maanta aday u imaaday beri waxay isdhahayaan gabadhaa maanta meeshii kuugu imaaday meel kale kuugu imaadaa isleeyihin laakiin haddaaba qof kasta uu imaanayno anlay saan u horfadhiy u fiirinayo hodhow ina nii jawaanaaba u dhowdahay ma ahun waa mahadsan tahay qofkii koow oo na soo booqday dugsigan waa adiga waadna ku mahadsan tahay dugsigu waxaan bilaabay labada kun iyo labaatan iyo koogii aas-aaskiisa maasha allah ilaa haddana waa wadaay hadda maasha allah hadda halaha ii xaraysan waxaa waaye lix gabdhood iyo lix wiil waa maasha allah inta jus tabaarag jus cam waa maqashee umalaynaya aday horey u socdaan qaar dhammeeyo haddana kusoo noqoyaaba jiraba waa soo dhaweynaa qof allaala qoftii oo dugsi lacag la-aanba rabta waan ogolahay firiyi waay dugsiga subaxii waa lasoo galaa waa laga baxaa afar sac waa lagu soo noqdaa haddana todoba sac lasdeynaa haddana toban sacaa lasoo galaa tun iyo kow sac lasdeynaa waa gartay maama zahra maxaa kugu dhaliyay in aad samayso dugsigan adigoo si bilaash ah ku baraaya ardayda
waxaa igu dhali anigoo gurigayga jooga ayaan kitaabkayga keligayga akhrisanaya maadaama kitaabkayga keligayga aan akhrisanaya hal ilama waa laga fiicanyahay nafsadayda aan rabay wehel inaan ku suubsada micnaha haddaan faraaqa aan helo subaxii markiin akhrinayo haddaan qof u meyrinayo dhiirigelina ii tahay anigana kitaabkama dhigayo waxaan isdhahay niyadayda aan kula tashtay kitaabkan adiga kor u hayso keligaada akhrisa had wax ma ka fiicneen adoo jameece u yeeshatid saas daraaddeedana aan khayliyaan dhahay lacag la-aan weey imaada ilaahay dartiisana dadka wax laga baraa kuna lagama qaata haddana kuma rabo qof alaal qofta ii imaadana waa soo dhaweynaa dugsigana yuunifuuna leeyahay waad u jeedaa ilmaha khamiiskooda inuu yahay cambaha dhaxda lagu jeexay midabkiisa gabdhaha waa ujeedaa waa jalbaabka inaa masarka hore ugu soo tushtaan jalbaabka masarkiisa waa iswata waa isku tolan yahay waa kasoo ujeedaa yuniformkaasaan ku wadaa maasha allah iyakan waa ii tarbiyaysan yihiin gabdhihiina waa ii xijaaban yihiin wiilashiina khamiiskooda iigu jiraan haddana maasha allah niyaanba dhalayba waa dad la subcinayo waa alifkii waa ka wada baxeen alxamdulilah shukru ilaahi baan ka mahad celinaya waa gartay maama zahra sida aad sheegtay aasaaska dugsigan inaad bilowday keliga marka la aasaasayo dugsiga ama goob waxbarasho ay wax ku bartaan arday caqabado kala duwan ayaa laga soo maraa agabyo kala duwanna waa u baahan sidee kugu suurgashay inaad hesho agabyadii aad wax ku bari lahayd ardaydaasi waxaa ii suurogeliyay ilaahay subxaanahu watacaala oo igu soo shubay niydkeyda ilaahay waxaa waaye qof kastaba asigaa tooshka u dhiibaa tooshka ilaahay ku dhiibaa adigana meel ku afteynaysaa anigoo jikidayda ku jiro anjeeraday duwanayo kitaabkayga akhrinaya iga soo dhacday in aan dad u naadiyo kitaabkan oo anigana akhriyo ilmahana ay ila akhristaan anigana waan ku xiranahay idaacadda facebook youtubeka tafsiirna waa dhagaystaa u badnaansha abdalaxaye aan dhagaystaa tafsiirkiisa waxaan ka maqlana ummadda waa usoo gudbiyaa waa noo dhammaatay haddana waa kusii cishtuu haynaa aad iyo aad bulshada ani nafteeda faa-iida ugu qabaa maskaxdana waa ii furantay waa gartay waxaa jira habeen badan oo markaasi jooga magaalada tani jowhar iyo weliba deegaanada ku xiran islamarkaana aan ku dhiiranin in ay wax bartaan ama u faa-iideeyaan waxbarashada dadkii kaleentay sidee adiga fursad ugu heshay inaad ardayna saddex gelin wax aad barto howsha gurigaagana aad qabsato maasha allah ilmahayga dhan iskoolay wada aadaan gabdhahayga iskoolay aadaan wiilashayda jaamacaday wada aadaan waxaan ka helay markii aniga oo dugsiga furi kaalmo weynaan helay maxaa yeela dheh maxabaday oo keentay qur-aanka ilmihii ina ii ogolaa waayaan howl aan qabtaba haddaan jeeqdha dhaqaayo waa layga qaadaa waaba laii dhaqaamo guriga haddaan xaagaa gabdhihii way soo kacayaan waa ii nadiifinayaanba markaan aniga dadka keenay oo samafal aan sameey ilaahay samafalkiisa i raaxadiisa waaba arkiba maxaa yeela dheh rabshadii guriga waaba idaysiiba waa alaabtii oo la ii dhadhaqa waa daashkii oo la ii haaga oo wax kastoo nadiif la iiga dhiga oo howl adduunya haddaan gacanta u taagaba gabadha soo boodayso iska daa macalin anaaba qabanaaba aad iyo aada barwaaga i raaxa iyo reereen ugu dareema gabdhaha walaalahee midii wax garata waxaan ku dhiirigelinaa afar cunugba allaha ka dhiga inaa wax barta waxaad arkaysaa naxariistaada ilmaha ugalaysa midka weynoo ilmaha ka imaanaysa maasha allah ilmihayga hadda waa ii mahadsan yihiin waaad ujeedaa hadda daashka siduu nadiif u yahay waa ujeedaa dugsiga siduu nadiif u yahay qoloshaa kasii daranba waa ujeeda dharkaani siduu nadiif u yahay gabdhahaygana kulli waxbarashay jiraan hal cunugoo ani dhalay subaxii gabadha anjeerada dugta maayna inta kale wax ma qabtaan waaba ma qaban karaanba subaxii salaadiiba iskoolkii la xirtaa waa la imaaday lix saca waa nastaanba hooshii aan ka dabagadoomayo oo kitaabkii anjeerada ku kor akhrinayo markaan gurigay dugsiga ku furay waan ka miirsadayba alxamdulilah ayakana waa ii duceysan yihiin waa kase raa bulshada lasdhexgalaayo waxay kasii fiican tahay raaxada aday qofka kale ood ka helaysaaba dhuweynba maasha allah aad iyo aadaan ugu miirsanay waan ugu maxad celina ayaka ima alwaalidiintoodaba waa gartay ardayda aad waxbarto ma arday keliya danyar ah ama ama waa arday agoon iyo danyar isugu jirta mise waxaa jira cid walba oo u baahan waxbarashadani inay u furan tahay oo aadna si maaragtay bilaasha u bixinayso maya danyar i danyar ma aha qof oo ii imaadayo maanta ani masaakiinaan ahay cunugan wax ma sii kara waxna ma kusii karay dhahda ma jirta waxay soo raaceen halka kalaamo aniga dhahay qofkii lacag la-aan dugsi rabow tafsiiri qur-aana u akhrinaa xisnulmuslim kulli adkaaraha cunugaada kuu baraa io keesadooy markaan naadiina waa la ii wada keenay dalabka anigaa lahay ma iika malaha qofka marka asiga kusoo dalbado oo ku dhaha masaakiinaan ahay walaalay ii kaalmay ku dhada maskiin waa dhihi kartaa maohom dada maskiin ahay maba i dhihina anigana masaakiinnimo uma soo aruursanin waxaa u soo aruuriya kalaamullaahi waxaa igu kallaftay aayadda fasirkeeda markuu bartay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquduha annaasu waalxijaaratu calayhaa malaa'ikata khilaadun shidaada yaa ayuha aladiina aamanuu haddaad ku darsoontiyan isdhahay oo wax fahanti wuu anfusakum wa ahliikum naarana la sheeguhaayo maad ka badbaadisi dadkan yooma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imrii minhum yooma idin shanu yugnihi aayadahaas markaan fasirkooda aniga aan bartay ayaa iga dhalisay ina aan dad doono ma fahamtay fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa umu uraw kitaabe inii danantu annii mulaaqin xisaabiya fa huwa fii ciishati raadiya markaa maqlay alqaari aan maqlay oo baqaro wax ku arkay tafsiirkeeda markaas ayaa gubmay dhahay war yaa badbaadoow qur-aankiina la dhahay labadii aayad laba nafgeeliya marka saas tareedeeda ilaahay subxaana wa tacaalaana dhahay wadaakiriin allah wadaakiraata cad allah lahu magfirataw ajrun cadiim wadakur rabbuka fii nafsika markii hore fii nafsikaa iga taagneed laakiin hadda waxaan ogaaday yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum markii hore waxaan ku duulaa xusn muslimka iyo markii ani baranaay fii nafsika naftaada ku taxdir naftaada qur-aanku akhriyan dhahay haddana markaa tafsiirka dhex galay waxaan ogaaday yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran gabdhaha walaalaheey oo xijaabkaha gashtaan dugsigan xijaab la-aan lagama dhigto gabar ogoona iyo xijaab isku tolan hataa wadanin iima imaan karta laakiin intiisoo xijaabo karta cunugii khamiiskiisa loo soo gelinayo rumigiisa adayga isu wixii loo soo dhiibayo intaas keliya waxaan raba aniga gabadhii inaa xijaabanaata oo rumigeeda adiga afka ugu jiro wiilka khamiiskiisa ugu jiro soo wixii rumigiisa adayga ah arbaco kastana injaha lasku jaro madaxdana fii loo jirino cunuga haddii madaxa ka bata ama base laga dhiga ama makiinta loo soo mariyo tarbiyada saasaan loogu socotaa maasha allah hadda tumi ilama qofa tarbiyadaas ii qaadatay lix wiil iyo lix gabdhood waad ujeedaa indhahaada hadda maxaad u jeedaan xijaab kala go-an maa ujeedaa xijaabka asiga in masarkiis waaba isku tolan yahayba ma kala hiraanba markaasaa sidii handhi shareer amal gadaal uga xiran yahay waana hal midib waad ujeedaa ma ahon maasha allah kheyr allah sii waa iga yeedheen walaalayaalow waxaan idinka raba ma laha waa xijaabkii isku tolanaayoo masarkiisa watay iyo rumigii adayga cunugaada wax kala kama rabiyaan dhahay marka insha allah ilaahay waxaan uga badbaadiyey badbaadaa la taagan yahay adduunyada la joogi maayo adduunyadu waxay tahay doon waaye doonna haddaad kortid yaman haddaa rabta yamanaa kugu dejina adigana waxaa lagugu dejinaa gud mugdi ah maanta waxa adig qabsi waysa beri cidkaa yeelayso malaha khuduuhu faquluu uma aljaxiima salluu uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuu intii taas dhicin hadda waxaan haysanaa fursad ma oho gabadhii wax garata afar cunug buuxa barta gabartii wax garanina alif wax maalaa uu bilaabeynaa hanoo imaada laakiin sharuud waxay tahay xijaabkaas i masarkiisa isku tolan sida hindhi shareer amal gadaal loogu xiraayo mala rabo xijaab oo masarka gooni ku yahay xijaabka i masarkiisa waa inaa isku wata waa midibkaan yahay waan soo dhaweyneynaa wax kaloo laisku xujeynayo malaha gartay maamazaara maadaama aad tahay hooyo garwaaqsatay in ay caruurtaas soomaaliyeed ku tarbiyeyso diinta islaamka bartana fahamka uu leeyahay macaanida diinteena suuban iyo axaadiista nabigeena ma jiraa wax talooyin ah oo taalkan ugu jeedinayso waalidiinta reer jawhar ee ku dhagaysanayso haa waalidiinta aada iyo aad baan talo ugu jeedinayaa dugsigeygan ka arkay dugsi kalaan ku arkay waalidow waalidow jooga waalidow jooga waalidow jooga waalidka waxaan arkay ilmaha iskoolka markii loo diraayo gabdhahayna oo jalbaabka lagu koontaroolo goonada lagu koontaroolo oo ayakoo iib may u socdaan le iskoolka loo diro dugsiyaha markii loo dirayna ilmaha gabdhaha waa la fududaystaa cijaabka halahaas ayay ka jeexan yahay marka saas looma baahan walaalay gabadhaada xijaabkeeda usoo tolo ogow adiga xijaabo xijaabkaasna waxaa waaye yaa yaa ayuha aladiina aamanuu qul liaswaajikum wabanaatikum wanisaa'i lmu'miniina min jalaabiibiina walaa yudniina calayhi goona ka tagaa haddii dhahda walaa yudniina kugu imaanay ma fahamtii xijaabkaa ka tagaa haddii dhahda aayadka daba imaada ma laha yaa waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyata aluulaa markii la gadi udinaa la daba dhigay laakiin xijaab wax la daba dhigay ma laha ilaa hadda xijaabka aayaddii kusoo degtay qur-aankii ayay ku taagan tahay hooyooyin xijaabta gabadhaada xijaabka bar qur-aankana bar cunugta dembi kaadaba kugu filan haddana kii cunugaada haddii qaadata wallaahi bilaahi dhib aa meesha yaala shida hadda tafsiirka adiga aada baratad shidida waa ogaan laheedoo gurigaada dhexdiisa ku uyi laheyd maxaa igu kallafii haddii hooyada nafteeda waxaa loo baahan yahay haddii alif wax maala ka siini inaad soo xijaabato hal waqtana siiso hal waqti maxaa kaa halaawa halkaas waqtan hooyooyinka anigu waxaan rabaa sideed saac inaa ii imaadaan maxaa yeeldhe sideed saac wax kaa halaawaay ma jirto ilmihii dugsiga aadi lahayn waa kuu jiifaan waa soo saseexaysa qurac ma dhaweyna la bagi waxay qabata maa jirta hal halkaas sac besna siin hal saac imaaw sideed saac imaaw sagaal saac gurigaada iska aad yaa ku haastay hal saac bis yaa ani waqtigii qur-aanka cusbaysana aan baranayo tumay lama saacan gala jiri nus ana waa kasoo baxay hool ma iga baaqanaysay wax badanna waa ka fahmi tumay lama saacan galaa waxaan kasoo baxaa nus saac hool maa iga baaqanaysay meeshii dhan maxaa kasoo gabagabay nus saac wax badanna waa ka faa'iiday hooyoy hal sacan kusii halkaa sac ka imaaw haddaa ani ii imaa karin hataa naag haween leba ma aho maama sahra aniga naag leba maxaa i baray ma aho alxamdulilah shukri dadka horta wada islaam yaa haddaa keegi imaanayna dabeeclay ka imaan waayso oona xaggayga ku socoto maho macalin kale ood isdabeece fahmaysiina aad siiyad dugsigaada iska gal sagaal sac ka soo bax subixii i galabtiina ilmahaada waxbarashadooda ku taxdir iskool keligiisa jano lagama gala dugsiyaalkii hal il haloo lahaada xijaabka dugsiga hala ilaalay hooyooyin badanaa markaan dhahaa cunugaan xijaab usoo tol midibkaan ma ahaa midibkaanan raba markii ani aan dhahaa aan isku fahmi waynayna laga kala taga ma fahamtay laakiin mabda-aas an marna maka baxaaya waa ina xijaabka noocan ahaada waxaan rabnaa marka inaad diinta isku garbaysana aniga bini aadinaan ahay waa khaldoomi karaa ma fahamtay markii ani khaldoomo khaladkayga a fiirinine markiin fiicanahay maxaan sameeya iga fiiri taas igu kontarool yaa maanta waa xanaagi xijaab la-aan ma isoo galaysaan ku dhahay ma fahamtay iska fikir marka adiga maxaa qoftaan noogu wax u haysaa maxaa waaye dhe ma macdahay diintaan ma qareer tahay ma laga badbaadaa laba aayad meeshaan haddii adig ka barato laba nafgeel ee tahay فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية هاوي محس كوترة مركا هاوي واحد كوترة يسمى ولا ليالو مانت افتينا نجوبنا فرصة هايسنا diintaan dhulka daado haysa daado haysa aan cabna aan ka faa'iidaysan intaas u jeedina guddaan dhegeystayaal intaasiaan kusoo gabgabaynayaa barnaamijka umuuraha habeenka waaad ka dhageysanayseen warbaahintiisna siddeetan iyo todoba dhibic todoba mega artis intuu socday barnaamijka waxaaynu uga hadlaynay ama aan diiradda ku saaraynay heerka waxbarashada ee dugsiga umusahra oo ah hooyo soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada tanijo islamarkaana ku dhiiratay in caruurta iyo habeenka jecel xifdinta qur-aanka kariimka ah ay waxbarto intuu socday anigoo zahra idinla socodsiinaya dhankii farsamada injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sida ay nabadgeliyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan midna kama hadhano hor socodka geedhiga socodka geediga dekoday hantaanuhu walafdhabar haweenkuye iyo iyo xayin dulqad badan